kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu kusoo qaadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaha ee toddobaadkeenu kasoo gudubnay waxaana ka mid ah iyadoo coronavirus uu dunida saameyn weyn ku yeeshay dalal aada u fara badanna uu gaaray ayaa gudaha dalka soomaaliya waxaa sii badanaya kiisaska cusub ee ay wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegayso in laga helay gudaha wadanka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawziya abikar nuur ayaa waxa ay sidoo kale xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey oo cudurka coronavirus ugu dhintay gudaha soomaaliya marxuumka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa konton iyo sideed sano jir oo dibadda aan weligiisa u safrin gudaha dalka soomaaliyana uu ka qaaday coronavirus doctor maxamuud zaahid maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in marxuumka kahor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka ee martini uu markaasi cisbitaalkooda la keenay islamar ahaantaasina uu ka sheeganaya dhinaca neefta
odayga soomaali buu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa dhowr iyo lixdan jir ah isbitaalkuu yimid isagoo ka sheeganaya maaragtay xoogaa neefta circiriiri iyo waxaa ka sheeganaya waxaan samaynay checking ayaan u samaynay wax walba intiisi ana degmaanan ku fikerayn inuu yahay cudurkan hadda corona laleeyahay marka waxaan aragnay oxygenkiisa inuu dhacdhacahayo oo oo uusan stable ahayn u taagnayn marka isbitaalkana ma laha warshadii oxygenka ma laha marka waxaan isticmaalnaa bombaladan laga soo cabaynayo oxygenka marka waxaasna wuxuu ku fiican yahay isbitaal oo oxygenkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh sida isbitaalkan ordoqan la yidhahda ama digfar waagoo la dhihi jiray iyo isbitaallo kale aan la xiriirnay marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka ka cudur daarteen marka odaygii maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay marka maadaama serious patient u ahaa odayga neefta xiriisa qol gaaraan aan siinay waxaan niri meel oo intensive care unitkeeda si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo oon halsii geeyaan nala ku talinay marka waa waa surtooba weyday marka waa waa nagu khasabay nagu noqotay haddeen oday soomaaliyada mood maadaama u calaamooyinkaasoo lahayn yani annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii coronaha ah inuu yahay maanan soo dhigan laakiin possibility suurtagal waa jirtay marka waxaan yeelnay waxaan qoladan w h oda iyo wasaaradda iyo waxaan la xiriirnay marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arrintaas lagu talagalo hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud zaahid maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in kiisasku ay sii badanayaan islamar ahaantaasina dadka loogu baaqiyo inay yareeyaan goobaha isugu yimaadaan oo markaasina ay ka fogaadaan waxyaabaha keeni karaya faafitaanka cudurka coronavirus ee gudaha soomaaliya toddobaadkan allah u naxariistee waxaa magaalada london ku geeriyooday axmed ismaaciil xuseen xudeydi oo ahaa rugcadda dhinaca fanka iyo muusigada soomaaliyeed xudeydi oo dhashay shan iyo tobankii abril sanadkii kun sagaal boqol sideed labaatankii ayaa la sheegay inuu u geeriyooday cudurka coronavirus dowladda mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay labadii bishan abril ka geysatay deegaanka buush madiina ee gobolka bay lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab mareykanku waxa uu war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaasi lagu khaarijiyey nin lagu magacaabo yuusuf jiis mareykanka ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka alfdhabarka u ah kooxda al-shabaab islamar ahaantaasina uu ahaa siday yidhaahdeen nin arxan daran oo mas-uul ka ah gumaadka shacab yuusuf jiis ayaa magaciisa buuxda lagu sheegay yuusuf nuur sheekh xasan waxaana saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ay v o eda u sheegeen in yuusuf uu xarakada al-shabaab u qaabilsanaa dabagalka hay-adaha gargaarka kuwa maxalliga iyo kuwa kale ee caalamiga ah madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa toddobaadkan sheegay isagoo uu ku sugan magaalada dhuusamareeb in uu tanaasulay una u tanaasulay danta galmudug xaaf oo muddo ku sugnaa magaalada gaalkaxyo ayaa waxaa dhowaan magaalada dhuusamareeb oo uu tagay kusoo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo madaxweynaha dooran ee galmudug ee axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu sheegay in danta reer galmudug meel looga soo wada jeesto arrintani waxyaabaha isu kordhin karaysa iyo sida loo fasilan karayo qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa goordhow ayaadna maqli doontaan aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa toddobaadkan sheegay isagoo kusugan magaalada dhuusamareeb in uu u tanaasulay danta reer galmudug waxaana uu tilmaamay in xaflad uu xilka ku wareejinayo qaban doonaan dhowaantan oo uu ku wareejinayo madaxweynaha dooran ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor haddaba hadalka xaaf iyo kulanka labada hogaamiye waxa uu soo kordhin karayo ayaan kala sheekaystay maxamed xaadar nuurne maxamuud oo ka faelooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda isagoo jooga muqdisho ayaan la xiriiray waa dadaal fiican oo runtii reer galmudug aada usoo dhaweeyeen dareen farxadlana ay kusoo dhaweeyeen waxaa keliya laga filayey ama meeshaas ka muuqda waxay tahay in madaxweyne axmed kaahi axmed qoorqoor uu qaaday tillaabo runtii la odhan karo waxay masaalix u noqonaysaa deegaanadaas iyo nolosha dadkaas aada ku baaba'san isfahan bilow ah oo aada u qurux badan runtii aada reer galmudug yacni u wada dareemeen uuna ahaa waxa keliya oo lagu fasiri karo waxa weeye galmudug markaan ay hal jiha yeelatay qorshaheeda dhabtaan uu noqon doona in dadka si iskaashiya iyo wadajira ay wax wada qabsan doonaan tallaabadaasi ma loo fasiran karaa in dhibaatadii iyo khilaafkii galmudug ay soo afjari karto waxaa wada ognahay in madaxweyne axmed ducaali geele xaafgaalka ay fadhiye maamul sheeganaye wadaadadii ayaga laftirkooda inkastoo si aan aan wanaagsanayn loo maamulay haddana dhibaato un bay ahayd meesha taagan hadda waxaa muuqado in meesha wax walba madmadowa ama khilaafa oo u dhexeeyey ama ka dhex jira maamulkaas inuu meesha ku dhammaaday in axmed xaaf isaga aqbalay in yani maamulkani uu xilka ku wareejin doono fursad noocee ah ayay tani siin kartaa madaxweynaha cusub ee galmudug ee hadda dooran aan weli rasmi ah xilka ugula wareegin madaxweynihii hore dabcan waxay siin kartaa haddii sida hadda uu ku shaqaynayo ku shaqeeya fursado waaweyn maxaa yeelay dadkani waa dad aada u baaba'san xagga nolosha waa dad aada u maaragtay deegaanadoodu ay ka jirta xasilaani daro waa dad dagaalka dagaalada qabiiliga ugu badan yahay waa dagaal horumarkoodii hoos u dhacay fursadday siinaysa waxa waaye sida hadda uu hore ugu qaaday inuu heshiisiinayo isfahan yacni galmudug uu ka sameeyo in ayadaas uu uu sii dhaqaaqo si qabaa'ilada marmarka qaarkiis isqabta ama dhibaatada ka dhexeeya meesha xalkooda loo gaaro waxaa kaloo dabcan laga filan kara ama ama ama madaxweynuhu uu maaragtay laga rajeynaya waxa weeyaan in yacni horumarka deegaanadaas oo aan lahayn kaabayaal dhaqaale sida waddooyin iyo dekado iyo aerobooro in ayada laftirkeeda uu xooga iskugu geyn doono sida uu maaragtay maaragtay wax ugu soo saari lahaa marka waddada hadda madaxweyne qoorqoor hadda ku socdo waa waddo muujinayso waddo isfahana iyo iskaashi iyo wax wada qabsi iyo wadajir galmudugna ay u tahay mustaqbal wanaagsan horumar badanna laga rajeynayo sida dad badanna tilmaamayaanna waa shaksi u furan bulshada qaybihiisa kala duwan aaminsan in dadku ay wax wada leeyihiin horumarkana si wadajira loogu wada shaqeeyo maxamed xaadur nuure maxamuud aad buu mahadsan dhegaystayaal isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe nabadgelyo